koox dhalinyaro ah oo ku nool degmada Baladwaxa ayaa si iskood ah isugu xilqaamay in ay si bilaash ah wax ugu baraan carruurta ku nool deegaanka Labicaada oo qiyaastii toban kiilomitir u jira degmada Baladwaxa. Dhallinyaradani ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha booqda deegaankani si carruurta deegaanka oo aan haysan waxbarashada u baraan maadooyinka dugsiga hoose iyo dhexe. mid ka mid a dhalinyarada u istaagtay waxbaridda carruurta ni aan haysan waxbarashada ayaa ka warbixinaya
markii aan aragnay baahida waxbarasho ee meeshaas ka jirto in ay aad u daran tahay ayaa waxaan garowsannay in dadkanagi aan gacan ku celinno oon caawinno alxamdulilah maanta waxaan soo saarnay dad waxna qori karo waxna akhrin karo waxaan ugu mahadcelinay alla subxaana watacaala kadib bah lebicad oo naga caawiyey barnaamijkaas in aan dadkanagii aan gacanta ku celinno saa u jeedaan ardayda waxay wax ku baranayaan sijaayado cod arataan waa meel bannaanah oo qorrax ah oo dabayl ah meel goob waxbarasho oo ku habboon ma ahan aan rabnaa cid walbe oo gacan ka geysan karto in ay naga caawiso in aan horay ardaydaas waxbarasho rasmi ah iyo makaan rasmi ah ay helaan qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo ardayda wax ka baranaysa ayaa iyakuna dhankooda codsaday in laga caawiyo sidii ay ku heli lahayeen waxbarasho
waxaan codsanaynaa waxa la yidhaah waxbarasho oo horay ayna u soo marin wax waxbarasho ah horay aynan u soo marin intii toban sano ah wax waxbarasho ayna helin codsi waxaan codsanaynaa in hay-adaha waxbarashada iyo dowladda jubbaland iyo dowladda dhexe haddii aan ilaahay maaha dhihin waxaan ka codsanaynaa cid kastoo arrimahan ay quseeyaan in waxbarasho si degdeg ahna loogu keeno
uma aniga magacayga waa ibraahin cabdi jaamac waxaanan ahay meeshaan la yidhaahdo labica tuulada ah ninka guddoomiyaha ka abaan ahay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa umma dadka arrimaha waxbarashada ay quseeyaan sida wasaaradda waxbarashada jubbaland oo kale dowladda dhexe oo kale qolada oo samafalayaasha sida hay-adaha qolada ee waxbarashada u xil saaran ilaahay waxaan weydiinaa tuma ayaga aan codsi u dirsanaynaa dadkaas ay arkaan in ay soo garab qabtaan oy waxbarashada ka soo garab qabtaan waad arkaysaa dadka meeshaas tuban oo aan waxba barasho lahayn maxaan u jirnaa horta magaalada badaxaawo toban kilomitir yaan dhanka bari ka jirnaa toban kilomitir baan u jirnaa meeshaas wiilashaas yaa halkaa ka soo kaco tobankaas meeshaasay ka imaadaan khamiis iyo jamco bay imaadaan magacaygu waa saadiq cabdulaahi waxaaan ku noolahay tuulada labicad waxaaan wax ku bartaa halkan aad arkaysaan waxaan ka codsanaynaa wasaaradda jubbaland inay naga caawiso waxbarasho deegaanka labicaad ayaa waxaa ku noolaa caruur badani kuwaasi oo aan haysanin waxbarasho iyo iskuula taasio beddelkeedna ay wax ku barataan maalmaha jimcaha iyo khamiista geedaha hoostooda